dhawaqa rasaasa ayaa xalay laga maqlayay fagaarayaasha qaar ee dalka masar oo ay ku banaanbaxayeen dibadbaxyaal taageersan madaxweynihii hore ee maxamed mursi kumanaan ka mid ah dibadbaxyaal ka soo horjeeda waxa ay ugu yeeraan afgembiga milatariga ayaa xalay ku banaanbaxay magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah waddankani sida magaalada kaahira ismaaciiliya iyo bani suwayf degmada xalwaan ee koonfurta kaahira iyo magaalada giiza ayaa ka mid ahaa meelaha sida weyn ay isugu soo baxeen kumanaan ka mid ah taageerayaasha kooxaha islaamiyiinta dibadbaxyaasha oo sita sawirada madaxweynaha talada laga eriyey ayaa ku dhawaaqayay erayo ay kaga soo horjeedaan ciidamada amniga iyo milatariga ee waddankani ciidamada ayaa kala eriyey kumanaan ka mid ah dibadbaxyaasha u badan islaamiyiinta ee ku banaanbaxayay magaalooyinka ismaaciiliya iyo bani suwayf iyadoo telefishinada dalka masarna ay soo bandhigeen iyadoo dibadbaxyaasha dhagxan ku tuuraya ciidamada sidoo kale isbahaysiga ay leeyihiin axsaabta islaamiga ah ayaa maanta ku baaqay in la isugu soo baxo dibadbaxyo ballaaran oo ay ku dalbanayaan inuu dhaco toddobaadkan waxa ay ugu yeereen afgembiga ciidamada milatariga bayaan ka soo baxay isbahaysiga ay ku midaysan yihiin kooxaha islaamiyiinta ayaa loogu baaqay shacabka masaarida in maanta ay isugu soo baxaan afaafka hore ee maxkamadda sare ee dastuurka ee magaaladan qaahira dhinaca kale ra-iisul wasaaraha ku-meel gaarka ee xukuumadda masaarida al sayid xaasim al bablaawi ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay shaqaynayso ilaa neefta ugu dambaysa si ay u baadigoobto xal dimuqraadiyadeed oo lagu dhammaynayo xiisadaha ka taagan waddankani laakiin waxa uu ka reebay qolyaha qaswadayaasha هذه المهمة كيف نمهد البلد لكي تنتقل إلى دولة ديمقراطية ذات دستور xaasim al bablaawi ayaa yidhi shaqadeennu waa inaan dhisno nidaam dimuqraadi ah oo leh dastuur loo dhan yahay iyo doorashooyin xor ah laakiin suuragal ma aha in lala heshiiyo qolyaha rasaasa la dhacay dowladda shalay ayay ahayd markii dowladda ku-meel gaarka ah ee masar ay sheegtay inay guddoon ku gaartay inay la dagaalanto kooxaha mayalka adag ee hubaysan ee ku kaca falalka argagixisada si kastaba ha haatee boqolaal qof ayaa ku geeriyootay dalkani masar maalmihii lasoo dhaafay ka gadaal markii gacanta ay iskula tageen taageerayaasha madaxweynihii hore iyo ciidamada amniga ee waddankani xuseen saxnuuni v o a kaahira